maxaabiist soomaaliyeed oo tiradoodu dhan tahay afar labaatan oo laga kala la kala socday laba markab oo lagu kala magacaabo yaxya iyo niciim labo kuwaasoo muddo sanado ah ku xirnaa dalka iiraan ayaa maanta laga soo celiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka bari ee puntland ayaa ku soo dhoweeyey maxaabiistaas garoonka diyaaradaha faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay afar iyo labaatankan maxbuus oo xorriyadooda dib u helay ayaa sanooyin kala gedisan waxa ay ku xiraayeen dalka iiraan barqanimadii maantay ayay soo gaareen garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso afar sano iyo lix bilood ayaa qaarkood xiraayeen halka kow iyo toban ka midana ay xabsiyada dalka iiraan ku jireen muddo afar sano ah waxaana dhammaantood ay ka tirsanaayeen shaqaalaha laba markab oo lagu kala magacaabo yaxye iyo niciim tuu kabtanka markabka niciim labo axmed cabdi dhuxul ayaa saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso waxaana uu ka warbixiyey sanooyinkii kala gedisnaa ee ay ku xiraayeen maxaabiistani dalka iiraan
asalaamu calaykum raxmatullaahi barakaatu waxaan ahay ninka la yidhaahdo axmed cabdi dhuxul waxaa dhacday laba kun iyo saddex iyo tobankii ayaa ninka gabtanka kaleeto oo yaxye ayaa waxa laga qabtay meesha la yidhaahdo raasakhayma lix meel meel u jirta magaalada raasakhayma dekadda u jirta lix bilood ka bacdina aniga oo meelihii meel ku dhow weliba afar meel u jira raasakhayma ayaa habeena la qafaalay kaasoo ayna qafaaleen dowladda eeraan iyagoo wax alla waxay noogu dowlgaleen aanaan weli iminka aanaan si fiican u fahmin kabtanka ayaa waxa uu kaloo sheegay in dowladda iiraan ay ku eedaysay arrimo la xiriira shidaalka dalkaas oo si sharci darro ah looga ganacsado waxay ku marmarsiyoodeen shidaal bilaa cashuura ayaa waddankooda laga soo qaadi jira waxa la keeni jira waddanka cimaaraad ayaa la keeni jira oo loo soo iib keeni jira dee biyo ay lahayn iyo dad ayn lahayn dalla ayn lahayn bay annaga naga qabsadeen waxay yidhahdeen waxaa tihin nimanka dad shidaalkaa iibsada oo shidaalkayga dalkaya ka soo baxay iibsada bilaa cashuurta ku iibsada dabadana sii iibsada axmed maxamed saleemaan wuxuu aniga iga horreeyey lix bilood kabacdina anay qabteen oo waxay ciidankay koob iyo tobanba annagu ahayn axmedna waxa weeye saddex iyo toban qof ayuu ahaa afar sano iyo lix bilood buu ninkaasi kurigaas buu soo laacay annagana afar sanaan soo laacnay wax kas wax badan bayna maqashiiyeen shan iyo toban sanaa tihiin ama lacag u dhinkanta shan iyo lixdan kun oo doolar baad bixinaysaan ama shan iyo toban sanaa tihiin kelmaddaasi baa nala oran jiri dowladduna waa dowlad aad u adag aad u adag aad u adag oo aan isu fahmi weynay ilaahay ilaahay iyo kalaankiis iyo dadaalka ummadda waxaa kaloo aan mahad u celinaynaa haddee reer puntland ilaa madaxweyne ilaa shacab dad badan baa shaqeeyey ilaa dowladda madaxweyneha ka hoosaysa gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhedo oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku soo dhoweysay maxaabiistan garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ayaa sheegay in maxaabiistan xorriyadooda dib u helay aysan ahayn burcadbadeed balse ay ahaayeen labo kabtan iyo baxridii ka shaqaysanaysay maraakiib ganacsi waxaana uu sheegay in dowladda iiraan ay ka qafaashay biyaha dalka imaaraadka nimankan aan soo dhaweyn horta burcad ma aha dadku haddii la yidhahdo qolaa meel ku xirayd oo waa timi markiiba waxaa maskaxdooda gelaysa burcad inay burcad yihiin burcad ma aha waa niman ganacsataa ee maraakiib watay oo laga qafaashay maxaa ahayd imaaraadka agtiisa biyaha imaaraadka hormus sii deynta maxaabiistan ayaa guddoomiyaha gobolka bari waxa uu sheegay in ay gacan ka geysatay maamulka puntland waxa uu kaloo intaa ku daray in ay jiraan maxaabiist kale oo reer puntland ah oo weli ku xiran xabsiyada dalka iiraan qayb kaloo muxuu ahayde reer puntland ah oo weli ku jira xabsiyada eeraan aad baan ugu mahad celinayaa dowladda puntland gacantii ay ku lahayd iyagoo caafimaad qaba inay dalkooda hooyo ay ku soo noqdaan axmed maxamed saleebaan oo isaguna ahaa kabtanka markabka yaxya ayaa ka warbixiyey dareenkiisa ku aadan inuu xorriyaddiisa dib u helo dareenkayga wallahi waxaan ku qiyaasi kartaa horta farxad weyn bay ku jirta maanta maan filan in markii hore ma lahayn dee shan iyo toban sanood cimrigaygaba dee inta nooga hadhay ma dhammayn shan iyo toban sano haddana maanta afar sano markaan raacnay iyo lix bilood ayana naga soo dacay maxaabiistan ayaa noqonaysa tiradii ugu badnayd ee maxaabiist soomaali ah oo dowladda iiraan ay ka soo deyso xabsiyadeeda waxaana mas-uuliyiinta iyo afar iyo labaatanka ragga ah ee xorriyadooda dib u helay ay saxaafadda u sheegeen inay jiraan maxaabiist soomaali ah oo ku xiran xabsiyada dalka iiraan inkastoo aan la shaacin dembiyada ay ku xiran yihiin faadme yaasin jaamac v o a boosaaso